munaasabad lagu maamuusayay xuska maalinta lix iyo labaatanka juun oo lagu qabtay xarunta madaxtooyada somalilan habeenkii xalay islamarkaana ay ku sugnaayeen badi madaxda somalilan iyo dadweyne tiro badan laguna soo bandhigay murti iyo madadaalo kala duwan ayaa madaxweynaha somalilan axmed maxamed siinaanyi uu khudbad ka jeediyey munaasabadan uu shacbiga somalilan ku hambeliyey maalintan oo ahayd markii ay somalilan xornimadeeda kala soo noqotay gumaystii ingiriiska lix iyo labaatanka juun kun sagaal boqol iyo lixdankii isagoo sheegay in reer somalilan ay la degdegeen xorriyadooda dalka somaliland haddaynu nahay markii aynu xorriyadda qaadanay waxaynu innaga oo ku fakeraynaa himiladii ahayd ummadda soomaalidu meelay joogta bay lahayd ee rabtay in soomaali laysu keeno meelay joogaanba ayaynu la degdegnay muxuu ahay xorriyaddeenii waynu koonfurgeynay dunidii markaa jirtay raalli kama ay wada ahayn innaguse waxay himila ay ummadda soomaaliyeed mar walba higsanaysa bay ahayd maanta oo muddadaa dheeri ka dambaysay waxaa ka horreeyey halgan aad iyo aad u dheer oo la soo galay maalintii israaciiba waxaa dhacay inaan wax alla wax qayb ah oo soomaaliya iyo somaliland ay qabsadaynan jirin haddii ay tahay mansabyadii dowladda ee jiray markaa hadday madaxweyne tahay hadday prime minister tahay hadday saraakiil tahay nooc kastee u tahay wax alla wax somalilan loogu talagalay meesha kama ay muuqan soomaaliya isku taxday geesta kale madaxweyne siinaaye isagoo daba socday hadal u hore madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ugu sifeeyey somalilan ayaa u sheegay inaanay somalilan caadifad ku fadhiyin ee u soo adkaysteen una soo halgameen xorriyaddooda maantana wuxuu madaxweynaha soomaaliya yidhahdaa caatifad bay ku fadhidaa muxuu ahay cadhada somalilan ay ku fadhidaa caatifad kuma fadhidee waxay ku fadhidaa waxay muddo badan usoo adkaysanayeen oo ay ka dagaalameen oo usoo halgameen oo ay maanta ku guulaysteen bay u fadhidaa maanta waxaanu leenahay ummadda reer somalilan madax banaanadiibay haysataa dal usoo halgamay oo soo dhacsaday oo dimuqraadiyad leh oo nabadgelya ka jirto oo dadkiisiiyo ummaddiisa u shaqaynaya oo dunida la shaqeeya oo dunidu la macaamisho weeye insha allahu tacaala maalin maalmaha ka midana waynu gaari doonaa ayaanu waxaynu ikisanayno waa madax banaani iyo ictiraaf aynu dunida keenno insha allahu tacala waynu gaari doonaa maalin kadi balse mar walba waxaanu sheegaynaa oo aan u sheegaynaa walaalaha iyo soomaaliya in ay somalilan jiritaankeedu muqadas yahay inaan cadho iyo xumaantoonna ayna kaxayn ee waxaana kaxeeyey taa laga warramaya aanu ka warramayna ay tahay ee ah inay soomaaliya iyadu isku sargoysay
munaasibadanu ay ku sugnaayeen dadweyne tiro badan islamarkaana si toosa warbaahinta uga socotay ee madaxweyne siinaaye uu ka hadlay sida ay ku dhacday midnimadii lixdankiiyo dib uso noqoshadii somalilan isagoo rasho wanaagsanna ka muujiyey ictiraafka somalilan waxaan xusuusanaa wakhtigii ingiriisku uu ina siinayay madax banaaneeda wuxuu ku taliyey horta inaynu iska hubsanno oo marka hore la wada hadlo inaguna xamaasaddiina haysay ayaynu yidhi wax alla wax loo fiirsanayaa ma jirta waa ku shubaynaa waynu ku shubnay wixii naga qabsadana waynu ogeyn marka maanta waxaan leenahay xorriyaddeeni waynu la soo noqonnay dagaal baynu kula soo noqonnay madax baanineyn baan haysanaa cidna uga amran mayno insha allahu waxaan rajaynaynaa dunida maanta inala macaamishaana qadiyaddeenu maalmo maalinta ka dambaysa way sii fahmi doontaa way sii ogaan doontaa innaguna ka hadhi mayno ictiraafku nin kasta aynu ku qaatee wuu iman doonaa insha allahu tacaala cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa